magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose oo horumarro kala duwan samaynaysay sanooyinka u dambeeyey ayaa haddana dhinaca kale waxaa jira sarawka xoogan oo laga dareemayo qiimaha guryaha lagu karaysto sida guryaha deegaanka iyo kuwa ganacsigaba qiimo kororkan ayaa saamayn ballaadhan ku yeeshay dadka danyartay aan awoodin inay qiimo sare ku karaystaan guryaha qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada dhoobley oon waraysi la yeelanay ayaan wax ka weydiinay sida uu saameeyey sarawkaca ku yimid qiimaha kirada guryaha guud ahaan bulshada gaar ahaan dadka danyarta magaceyga anas xasan cabdulaahi guryaha ama ganacsiga magaalada si xowlih ayuu ku socdaa maxaa ladhihi jira waxaa kaloo garab socoto ayadana maxaa ladhihi jira in dadkii kiraystayaashii ganacsatada aheyd ee guryaha rabay inay ku ganacsadaan ee dhibaatooyin badan kala kulmaan dadka milkiilayaasha guryaha iska leh iyadoona ay sabab u tahay in maxaa ladhihi jiray kiradii ama rentigii meesha lagu galay ay saaid u qaaliyeeyeen waxaana sabab waayo maxaa dhihi jiray magaaladii horta aada u kobcayso ganacsigeedii ganacsiga uu soo fara badanayo populationkiiyo magaalada ka fara badan iyo magaaladiiiyo suuqeeda aada ugu yaryahay dhismayaashii suuqana aada isbedel ku socda oo dhismooyin fara badan ay jiraan halkaniyo dhibaato fara badan baa haysta ganacsatada hadda soo kobcayso dee magaaladii isbedel baa imaado master balan wadooyinkii dhismaa la bilaabay waxaa dhihi jiray dadkii milkiilayaashii in laftikooda lacag baa gashay dadkii maxaa la dhihi jiray iska ganacsatada yarar aheydna dhibaataha ku imaato oo dee qarashkaa lagu kordhiyay magacaygo saddexaan waa gurad axmed maxamuud saameyn badan bay ku yeelata tusaale hadda haddaan kaga soo qaado berigi hore guryaha iridda ee wadadan hayiga haysta waxaa lagu korin jiray boqol dollar baa lagu korin jiray haddana laba boqol bay kusii dhowaanayaan boqoliyo konton ilaa laba boqol marka saameyn badan bay ku yeelatay dadkii dad iska danyaraha ka buuxa saameyn badan bay ku yeelatay ha taasaa loo aaneynaya saasay u badan tahay bulshadan kusoo badanaysa ee dib ka imaanaysa meelaha kale ama kismaayo ha noqota ama qaxootiyada xaggan kiimaha haatee kaga soo guuraysa taasaa u badan taasaa loo aaneynaya